bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuuda sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qaatala litakuna kalimat اllahi hiya اlculyaa man qaatala qofkii dagaalamo litakuuna kalimat اllahi ilaahay kelmaddiisu siday u ahaato hiya alculyaa iyada midda sarrayso sidaa ninkii u dagaalamo yacnii annahu fii sabiili illah inuu yahay taas u baabiha qaala xaddaanaa xafsu bnu cumar wa huwa xafsu bnu cumar ibni sakhbara qaala xaddaanaa shucbatu wa huwa bnu اlxajaaj can camri bni mura can abi waa'il can abi waa'ilin can abi muusa anna acraabiyan jaa'a ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama nin reebaadiye ayaa nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi ina arajula qofka yuqaatilu uu dagaalamayaa lidikri buu u dagaalamayaa in la sheeg sheego wa yuqaatilu waa dagaalamayaa liyuxmada in la ammaano yanii la mahadiyo wayuqaatilu wou dagaalamayaa liyaqnama si uu u qaniimaysto oo yacnii xoolo iyo adduunya si uu u helo wayuqaatilu waa dagaalamayaa liyuraa makaanuhu makaanka derajadiisa si loo arko faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi man qaatala qofkii dagaalamo xataa takuuna kelimatullaahi intay ka ahaato kelmadda alle yacnii si ay u ahaato kelmadda alle hiya aclaa midii sarrayn badan fahuwa fii sabiili illaah fahuwa kaasi yuqaatilu fii sabiili illahi ilaahay jidkiisu ku dagaalamaya caza wajalla xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa haddii sababkaa mooyaane uu sabab kale ku xidhiiriyo asbaabtan la soo sheegay sabab ka mida haddii uu la xidhiiriyo ou yacnii asbaabahan hadda la soo sheegay haddii uu la xidhiiriyo sababkan oo fii sabiili illaahi ah haddii uu la xidhiiriyo yaa in yani ajarkiisu uunan ahayn qof fii sabiilillahi ku dagaalama inuunan ahayn ayb iyay tusaysaa ayb waxaana jumhuuru ahlilcilmi ay cadde ay u badan yihiin ama ibnu jariir tabariba sida uu sheegay in loo jeedo yanii ilaa dhowr suuro oo kale inay ka soo bixi karto meeshaan qof ilaahay dartii kelmadda alle inay kor marto qof u dagaalamayo keliya bis baacidkuna waa taas asalkiisuna waa saas maqsuudkiisuna waa saas wax kale oo la xidhiiraa ma jiro kaasi waa midka ugu fiican way ayb ninna waxa uu u dagaalamayaa waxaan fii sabiilillaahi ahayn adduunyo maxdiyo u dagaalamayaa asal iyo baacid iyo maqsuud kulli adduunyada u ah diin alla hadday kor noqotay haddaynan kor noqonin wax dana kama laha ayb kaasi isaguna waxaa weeyaan ajarkiisii waa baaba bal ajarkiisiina waa baaba dembi iyo waxna waa loo qabsanaya tan saddexaad oo shirkiga uu ku jiro ayaaba khatar ah oo wuxuu ku jiraa shirkulasra sutuska xaaladna waxaa weeyaan asalka iyo baacidku inuu yahay fii sabiilillaahi laakiin qasad kalena marka tabac ahaan inuu ugu jiro war diinta kor yeelo meeshan ka dagaalan haddaad wax soo heshana waa kaasaa waabsaan rabta iyo khayr marka hadba waxaa la fiirinayaa marka hadday labaduba meesha wada joogaan waxaa la fiirinayaa midka baacidka ah maqsuudka ah baacidkaa la fiirinaya ninkan waxaan ku bixiyey haddii baacidka ku bixiyey ay tahay litakuuna kelimatullaahi hiya alculyaa ajarkiisii waa leeyahay walow inkastoo uunan la mid ahayn qof iyada keliya u dagaalamay inkastoo aanu la mid ahayn ayb haddii baacidku uu yahay tan kale fii sabiilillaahina uu ka dhigay dimni wax uun iyada la socdoo kale uu ka dhigtay adduunyadaadana iska hel hadday diinta gargaarsatana saa rabtay camal hadday sidaasoo kale noqotona adda waxba ajara ma laha adduunyada unbuu leeyahay uu helaya ilaa afartaas meelahaasoo kale iyay u qaybiyaan culammada jumhuurulculamaana waxay u badan yihiin dimniga dhib ma laha haddii yacnii niyadda fii sabiilillaahida ah ilaahay dartii ah asal ay tahay ama baacid ay tahay kan wax ku bixinaya qofka dimnanna ou adduunye iyo haniimo iyo wax lamida oo u rabana iyado waxaa weeyaan ajir la'aan qofku ma noqonayo saasaana culimmada badankood ay u badan yihiin inkastoo bacdi riwaayaat laga fahmi karo wax ajara inuuna lahayn qofka qaarkeedna aanba soo marnay oo nebigu uu yidhi laa ajra lahu markii la weydiiyey ee la yidhi rajulun yuriidu اljihaada fii sabiili اllaahi wa huwa yabtagii caradan min caradi اddunya faqaala laa ajra lahu wax ajara male buu yidhi ayb marka nusuustan waxay ku tusaysaa baacidka iyo waxa qofka diraaya inay noqdaan ilaahay kelmaddiisu inay sare martoy kor noqoto kelmadda alle marka kor noqoshadeedu waxay tahay in isaga la caabudo dhulka lagu caabudo keligiis ayb xadiidkii nebigana waa tuu ahaa ee musnadi axmed ku sugnaa bucistu bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allaahu waxdahu waxaa la ii soo diray sayfaa layla soo diray saacadda horteeda ilaa ilaahay keliya la caabudo marka kelimatullahi hiya alculyaa taas waayo an yucbad allaahu waxdahu alla keliya dhulka korkiisa in lagu caabudo oon cid kale marka lagu caabudin ayb waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa waxyaabo aan hadalka lagu soo koobi karin inaan la isticmaalin ee la isticmaalo wixii sidii qaacido oo kale noqon karo oo ama daabit noqon karo oo wax badan ay soo hosgeli karaan ayb hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la su'aalay nin istutus u dagaalamaayo mid haniimo u dagaalamayo mid derajadaada hal la ogaado u dagaalamaayo intaas isaga waxa uu ka yidhi hal eray bis man qaatala xataa takuuna kelimatullaahi hiya aclaa ayb ninkaan taas u dagaalamin oon taas u dagaalamin oon taas u dagaalamin lama dhihin waxaa la soo koobay keliya qasadka qasadka kooban ayb wa hada min xusni اljawaab qaala xadaana caliy bnu muslim qaala xadaana abu daawuud wahuwa طayaalisiyu can shucbata can camrin qaal samictu min abi waa'ilin yaa waxaan ka maqlay xadiiثan acjabanii xadiiث io cajab geliyey oo yaabgeliyey fadakara macnaahu wuu sheegay ayb xadiidkii hadda aan soo dhaafnay macnihiisa ayuu sheegay qال xadaثna mسلم بن xاaتم الأنصاaري whuوa صaدوq رubama whm qال xadaثna cabدالرحمaن بن مهدي whuوa البصري ثqة إmاm qال xadaثna محمد بن أbي الوضاح whuوa محمد بن مسلم بن أbي الوضاح صaدوq yhm أhرجa xadيiثه الbخhاaرiي تacليقا وmسلم وأصxاaب السنن الأربcة can اlcalaaءi bni cabdillaahi bni raafic wahuwa aljazariyu maqbuulun can xanaani bni jaariya can xanaani bni khaarija wahuwa sulamiyu maqbuul ayb can cabdillahi bni camrin qaal qaala cabdullaahi bni camrin waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo akhbirnii ii sheeg can iljihaadi waalghaswi jihaadka iyo duulaan faqaala waxauu yidhi yaa cabdallaahi bni camrin in qaatalta haddaad dagaalanto saabiran adoo sabrayo muxtasiban ajar tirsanayo bacataka allaahu ilaahay wuu ku soo bixinayaa saabiran muxtasiban adoo ah mid sabrayo ajar tirsanayan wain qaatalta haddii aad dagaalanto muraa'iyan adoo iskustusayo mukaairan badsanayo xoolo aad badsatid isdhahaayo bacataka allaahu ilaahay wuu ku soo bixinayaa muraa'iyan mukaairan adoo iskutusaayo wax badsanayo ya cabdالlahi bni camrin cabdulahi bni camarow calaa ayi xaalin xaalad xaalad tii ahoo korkeeda aad qaatalta ku dagaalantay ow amase qutilta lagugu dilay ayaa bacaka allaahu ilaahay uu kugu soo bixinaya bacaka allaahu ilaahay uu ku soo saarayaa calaa tiika alxaal xaaladaas taas ah ayuu alla kugu soo bixinaya xaaladdii markaad ku dagaalantay ama lagugu dilay ayaa alla uu kugu soo bixinaya haddaad wax isku tusayseen haddii nin wax iskustusaayo yaa lagugu soo bixinayaa adoo aan nin haddaad adduunye rabta adoo adduunye rabo dadkaa unbaa lagugu ceebaynaya hadhowna lagugu soo bixinayaa haddaad xaalad wanaagsan markaa u dagaalamaysayna inay diinta gargaarsato iyana oo adiga nafsadaada iyo maalkaaga inay diinta ka weyn tahay iyadana marka xaaladdaas wanaagsan baa lagugu soo saaraya ayb xadiidkan marka ninkan xanaan ibni khaarija la yidhaahdo ayaa ku jiro ibnu اlqaطaan waxa uu yidhi majhuulu اlxaal rafcigii marfuucnimadiisa iyo mawquufnimadiisana waa laysku khilaafay ayb xadiidkuse m waxaa weeyaan axaadiid fara badan baa marka shaahid u noqon karta l ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii fadli shahaadati shahaadada fadligeeda qofku inuu shahiid noqdo ee yacnii macrakadii uu ku dhinto ama yacnii shahaadadii anwaacdeedii tirada badnayd wax ka mida uu helo fadliga ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay shahaadadu waa laba nooc shahiidun fi lmacraka iyo shahiidun fi lxukmi fii xukmi alaakhara shahiid oo ah midka macrakada ku dhinto gaalada dagaalkeeda midkaas isaga waxa uu leeyahay axkaam u gaar ah oo laguma tukanaayo ma la dhaqaayo waxaas dhan buu leeyahay dhiiggiisii isagoo uu ka burqanaya qiyaamaha la soo bixinayaa oo midabku midab dhiig uu yahay caraftuna ay miski ka caraf badan tahay ayb kuwo kaloo iyaguna waxaa jira shahiid xagga xukunka aakhiro kuwaas markaa ninka daacuunka ku dhinta iyo ninka yacni naagta umul raacata iyo qofka badda kuu maashooda ama webiga qofka guri uu ku dumo iyo qofka guri ku gubta iyo xariiqa iyo kuwayaalkaas oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa waxaa leeyidhi maa tacuduuna shahaadata maa tacuduuna shuhadaa'a fii ummatii ummaddayda dhexdeeda maxaad ku tirisaan shuhadada markaasay yidhaahdeen kuwa dagaalka ku dhinta goobta dagaalka markaasuu yidhi nebiga idan ina shuhadaa'a min ummatii laqaliil shuhadada ummaddayda ka mid haddaba markaa waa yar yihiin markaas markaasuu nebiga intaan u sheegay maxalu shaahidka laakiin marka abu daawuud intaba waa isku daraya ayb qaala xadaanaa cusmaan marka shahaadaduna casharkii horaan ku sheegnayo in shardigeedu uu adag yahay ayb oo ibnu cabdilbar uu yidhi ina sharda shahaadati la shadiid shahaadada shardigeedu waa adag yahay waana culus yahay cumarna inuu dadka garaaci jiray dadka shahiid shahiid dhaho oo wuxuu dhihi jiray maad dhahdaan ahlujanna ahlujanna jannadiiba haddaydnan uga marqaati kici karin shahiidnimana ugama marqaati kici kartaan ayb atuu garaaci jiray dadka ayb laakiin ninka marka in loo rajeeyo ama insha allah haddii la yidhaah ee alla uu u yeelo oo u aqbalo fadliga uu leeyahay halkanna loogu sheegaya qال xdثna cثman بن أbي شhybة qال xadثna cبdاللahi بن إdrيis whuوa الأwdiy cabdاللahi بن إdrيis بن يزيid الأwdي ثiqة فqيh caabid أhرaجa xadيiثa أصxaabi kتب الستة عan mحamed بن إسxاaq huwa صaaxiب الmغازي صaduuq ayb أhرaجa xadيiثahu msلم وأصxaabu sunan الأربcة والbخاariيu تacliiqan عan إsmaaعيiل بن أmyة ayb whuوa إsmaaعيiل بن أmyة الأmwي ثiqة habt أhرaجa xadيiثa أصxaabi الكتب الستة can abi zubayr wahuwa moxamed bni muslim ibni tadrus can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu llaahi sala اllahu alayh ali wasalama lamaa usiiba markii la asiibay ikhwaanukum walaalihim biuxudin uxud lagu asiibay jacala allaahu ilaahay wuxuu yeelay arwaaxahum ruuxyaalkooda fii jawfi qayrin shimbir caloosheed ayuu arwaaxdooda yeelay shimbiraha oo khudrin cagcagaaran taridu ay daaqayso anhaar aljannati jannada webiyaalkeeday daaqayaan ta'kulu min himaarihaa miraheeday ka cunaysaa wa ta'wii waxay gelaysaa oy u dunmaysaa ilaa qanaadiila faynuusyaal oo min dahabin ka samaysan dahab mucallaqatin la suray fii dilli lcarshi carshiga hooskiisa falamaa wajaduu markay heleen diiba ma'kalihim cunistooda wanaaggeeda wa mashrabihim cabbitaankooda wanaaggiisii markay heleen wamaqiilihim istareexooda yacnii qayluulsigooda wanaaggeedii markay heleen qaaluu waxay yidhaahdeen man yuballiqu yaa gaarsiinayo ikhwaananaa walaalaheen cannaa annaga yaa xaggeenna naga gaarsiiyo annaa annagu axyaa'u inaan nahay kuwa nool mursaqu nala arsuqayo nusaqa qaar filjannati bay qorayaan jannada dhexdeeda inaan kuwa nool aan nahay oo nala arsuqo sidaa yaa naga gaarsiiyo lianlaa yashaduu saysan u nicin filjihaadi jihaadka si aanay u nicin walaa yankuluu aynan u baqin oo aynan u yacnii baqanin cinda alxarbi dagaalka agtiisa faqaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi ana aniga ayaa uballiquhum gaarsiinayo cankum idinka idinka gaarsiinayo faanzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata ayb aayaddaabaa marka uu soo dejiyey ha malayninina kuwa la dilay ilaahay jidkiisa lagu dilay amwaatan inay yihiin kuwa dhintay ma dhimanina waa nool yihiin nolol marka barsakhi ah oo aad u wanaagsan bay nool yihiinoo jannada ay ku jiraan xadiidka marka waxuu tusayaa caalamulbarsakhan dadka qaarkood in ilaahay jannadii qayb ka mida uu ka siin karo ayagoo xaalatulbarsakh joogo ee jannada un aysan aakhiro keliya la gelaa un inaynan kulliyan u ahayn xadiidkii kalena wuxuu ahaa ninku markuu su-aasha si fiican uga jawaabo waxaa loo furaa albaab janno dariishad jannaad markaasaa oo wuxuu helayaa marka carafteeda iyo yacnii iyo iyoiyoiyo waaiyo wanaaggii carafteedii iyo udgoonkeedii iyo inuu meeshiisaas uu ku helayo midka kale isagana su-aasha ku dhacayna in albaab naareed loo furaayo oo uu fayajidu min xarihaa wa sumuumihaa holaceeda iyo ololkeeda ayuu helayaa marka intaa ay jirto xadiidka muslimna wuxuu leeyahay nafsu اlmu'mini mu'minka nafsadiisa waxay ku jirtaa yanii shimbiro cagaaran ayaa la geliyaa ilaa aakhirihi meeshan marka uu leeyahay yani dadkan marka dagaalkii uxud ee shuhadada ahaa meesha uu ka leeyahay nafsulmu'min bay riwaayadaas kalena ay leedahay marka shahiidku inuu sidaan ruuxdiisii in shimbir la gelinaayo oo shimbirtaa markaa jannada ay markaa ruuxdii inay jannada daaqayso ee carshigana markaa ay u dulmayso oo meel carshigiina meel wanaagsan waaye halka ay gelayso ee jannadiina da way ku raaxaysanaysaa marka waxaa ku sugan fiihi fadlu shahaada shahaadada fadligeeda ayaa xadiidku marka uu caddaynayaa waana macnihii loo tarjumay ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan inkastoo moxamed bn isxaaq uu ku jiro laakiin qad saraxa bisamaac riwaayada imaam axmed musnadka riwaayo ku jirta ayuu taxdiid uu sheegay ayb tadliiskii marka halkaas waa ku waxaysnayayb xaakimna xadiidkan wuu saxiix yeelay dahabina waa ka aamusay a'imo badanna xadiidka waa wariyeen duruq fara badanoo kalena waa ku yimid ibnu kaiirna tafsiirkiisa aayaddan markuu fasirayay ayuu soo qaatay oo wuxuu yidhi can dariiqi cabdillaahi bni idriis alladii fiihi ee saciid ibnu jubayr ayuu ka soo qaaday wahada abatu ariiqaana waa aad yani u sugnaansho badan yahay ayaana uu tilmaamay ayb قال xدثنا مسدد قال xdثنا يزيد بن زريع قال xdثنا عوف وهو عوف بن أبي جميلة العبدي ثقة رمي بالقدر والتشيع أخرج حديث أصحاب الكتب الستة قال xdثنا xسناء بنت معاaوية السريمية xسناءna waa l yihi khanساءna waa loo dabdiyey يuqاaل xسناء ويuqاaل khanساء مؤتلف iyo مkhتلف وهiy مqبuلة أkرج xadيiثhا أبو dاوuد qاaلت waxay tihi xadaثnaa عamيi adeerkeedkaana waxaa weeyaan magaciisa أسلم iبن سulaym ayaa l ha أسلم iبن سulaym ayaa l qaala waxa uu yidhi qلtu للنبiي salى الlaه عليه aلي وsلم nebiga waxaan ku idhi man fi الجaنaةi jannada yaa ku jiro qaala waxa uu yidhi النabiyu fi الجaنaةi nebigu ambiyadu jannaday ku jiraan wاshahiidu fi اljannati shahiidkuna jannaduu ku jiraa wاlmawluudu fi اljanna kii yaraanta ku dhintayna jannaduu ku jiraa cunugii yaraan ku dhintay isaguna jannaduu ku jiraa wاlwa'iidu midkii la nolol duugayna fi اljannati jannaduu ku jiraa cunugii isagoo nool la duugay isaguna jannaduu ku jiraa alwa'iid waa faciil bimacnaa mafcuul ay almaw'uud almaw'uuda midii marka nolosha lagu aasay iyadana jannaday ku jirta ayb halkana marka wuxuu ka tilmaamayaa dad inay jiraan iyagoon macraka iyo ku dhimanninba haddana in yani fadliga shahaadada uu gaarayo ayb haweentan iyada marka waxaa weeyaan xasnaa ayaa ku jirta sanadka waxaana loogu tarjamay inay tahay maqbuulatun yacni idaa tuubicat haddii la mutaabacayo ilaa xadiidkeedu wuxuu noqonayaa la yidhi ayb muxuu ka ayb bina'an calaa dalika marka shawaahidda macaanidiisoo kala wadato yaa yacnii xadiidka marka uu wuxuu ku noqonayaa xasan ama saxiix oo shaahid baaba jira min xadiidi اlaswad ibni surayc iyo anas ibnu maalik iyo kacb ibni cujra iyo ay warinayaanoo musnadka ku sugan mid midna shaahid bay u haystaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi shahiidi shahiidkii yashfacu ergeynayo shahiidku inuu shafeecayo waa ergeynayaa ayb oo dadkiisii qaar ka mida ayuu u ergeynayaa u shafeecaya jannada ka soo baxinaya naarta ka soo saaraya oo ilaahay isaga uu shafaaco ku siinaya ayb qaala xadaanaa axmed bnu saalix wa huwa almisriyu qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan qaala xadaanaa alwaliid bnu rabaax addamaariyu ninkaan sidaana qoran alwaliid bnu rabaax abu daawuudna gadaal wuxuu ka dhihi doonaa sawaabuhu rabaax bnu اlwaliid sidaasaana sawaab oo rabaax ibnulweliid waaye ha tirin meeshaan ha ka tirin laakiin sababtoo ah riwaayadu waxay ku timid alweliid ibnu rabaax waa daynaysaa gadaalow marka abu daa'uud ka saxayo sawaabuhu rabaax ibnulweliid ka yiri marka lama tiro taqriibkana marka alweliid ibnu rabaax aad aragto wuxuu kuu celinayaa rabaax ibnulweliid aad buu ku leeyahay raada ayuu kuu celinayaa ayb رbاx بن الوليد الdmاriي صdوq أkرج xadيiثه أbو dاوd qال xadaثnيi cmي نمrان بن cتبة الdimاrي وhuوa maqبuل qاala dخلnaa عalى أmi الdرداء ayaan u galnay وsmha hujaymة وnaحnu anaga oo aytaamun agooman ah anagoo agoon ayaan u tagnay faqاaلaت waxa ay tihi abshiruu bishaaraysta faإنii samictu abاdardاء abudardاء baan maqlay yquul isagoo dhahayo abudardana cuwaymir ibnu maalik ayaa leeyahay yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulku waxa uu yidhi yashfacu shahiidu shahiidku wuu shafeecayaa fii sabciina toddobaatan buu u shafeecayaa min ahli beytihi qoyskiisa ka mida toddobaatan qoyskiisa ka mida buu u shafeecayaa shahiidku ayb ayb xadiidkan marka isnaad ahaan waa xasan nimraan bnu cutbata dimaarigaas baa ku jira oo iyo isaga maqbuul nima loogu tarjamay ayb waxaa isaga ka wariyey xariis bnu cusmaan rabaax bnu اlwaliid ayb cayaash bnu yunus dad fara badan ayb markaa rag badanna waa ka wariyeen isaguna marka maqbuul maadaama loogu tarjamay yacnii cinda almutaabaca xadiidkiisu xasan buu iska ahaanaya ibnu xibbaanna xadiidka waa soo saaray saxiixiisu ku soo saaray ayb ayb baabkana xadiid waxaa ku sugan xadiid ulmiqdaami bni macdii karib oo imaam axmed uu warinaayo ibnu maaja uu warinaayo tirmidi uu warinaayo tirmidina wuxuu yidhi xadiidun saxiixun qariib marka isnaadka a imaam axmedna waa xasan ayb maxaa idin kuu dhigan xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa macnihii loo tarjamay toddobaatan ay u shafeecayaan marka iyo waxaa kaloo laga qaadanayaa shafaacadu inaynan ku koobnayn ambiyada keliya oo nebiyaalkii inay shafeecayaan shuhadadii waa shafeecayaan sidiiqiinta waa shafeecayaan dadka saalixiinta waa shafeecayaan laakiin waa markuu ilaahay u idmo kadib dhammaantood nebiga oo dadka ugu weyn ugu fadli badan ayaa xadiidka saxiixa ku sugan uu yidhi fa yuxaddu lii xaddan qiyaamaha marka aniga aan ilaahay carshiga hoostiisa markaan ku sujuudo madaxa kor u qaad la yidhaahdo ayaan ummaddayda ilaahay u baryayaa markaa ayuu alla wuxuu ii xadaynayaa buu yidhi dad ayaa la ii xariiqayaa alla uu ii xariiqayo kuwaasaan marka u ergeynayaa haddana mar kalean alla bari ku soo noqonayaa ayaa la ammaanid qayb kale ayaa la ii xariiqayaa intaan haddana u ergey ayaa la idhahayaa marka taa waxay ku tusaysaa nebigu isagu inuusan iska soo cantoobsanaynin dadka ee ay qasab tahay inuu alla u idmo shafaacada koow aaniyan haddana dadka uu u shafeecayo waa dad ilaahay u shafeec uu yidhi ayb marka taxdiidku muxuu macnoo samaynayaa haddii shafaacadu wax iska furan un ay tahay ma samaynayo ayb marka shafaacadu ilaahay baa iskale maadaama idinkiisa ay ku xidhan tahay kan shafeecaya iyo midka loo shafeecaya labadaba waa in ilaahay la warsado marka oo alla la weyddiisto oo ilaahu shafaacada nebigaaga na geli in la yidhaahdo ee aan la dhihin nebiga aan la warsanin sidii wax nebigu uu leeyahay oo kale inaan laga dhiganin maxaa yaele nebigu isaga waxaaba la yidhi iskaba dhaaf shafaaca iyo dad naar laga soo bixiyee dadka qaarkood markuu ku yidhi kayfa yuflixu qowmun shajuu nebiyahum markii la dakray dagaalkii uxud dad nebigoodii dakray say u liibaanayaan say xaggee bay khayr ku arkayaan markaasaa nebiga waxaa lagu yidhi laysa laka min almri shayun ow yatuuba calayhim ow yucadibahum fa innahum daalimuun adiga marka arrinka iyo liibaanta iyo khaatumada iyo shaqadaada adiga maa gacantana kuma haysatidaa leeyihi hadduu doono ilaahay waa ka towbad aqbalaya hadduu doonana iyaga yacni waa cadaabayaa sagay jirtaa allah marka bani aadamku ilaahay iyo addoommada lama dhex galo qof nool oo nololi ku jirta inaad adiga mustaqbalkiisa ku tasarufto aaday khatar u tahay ayb marka haddii nebiga taa loo diiday iskaba dhaaf yacnii arrin ka sii weynin badanoo qof naar laga soo saara marka waa in ilaahay la weydiistaa allana qur-aanka wuxuu ku leeyahay qul lilaahi ashafaacatu jamiica shafaaco dhan ilaahay baa iskale mar hadduu isaga dhiibaayo shaafica iyo mashfuucu lahuga labadaba haddii alla uu markuu idma idinkiisa ay ku xiran yihiin waa in alla la weydiistaa ayb marka ninkii shafaacada ilaahay alla weydiistay yidhina shafaacada ma inkirsana ayb ee waxaan yaa iskale allah iskale cidda iskale weydiiso ayb rasuulku waa uu la maamuusayaa maamuus ayuu alla u siinayaa intii loo xadeeyeyna ma dhaaf sii karo waa addoon ilaahay wey ilaa marka dambe midda kale makhluuqan waxay u shafeecayaan dadka ay yaqaanaan inay muslimiin yihiin ay fahmi karaan ayay iyagu u ergeynayaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa siduu alle ugu noqnoqonayo ugu noqnoqonayo ilaa marka dambe qof laa ilaha illa allahu yidhi aanu naarta ku harin uusan ku haraynin ayb iyadoo marka sidaa ay tahay sujuud calaamaddaas marka sujuudduu ku garanayaa dadka ahlu salaadda markii dambe yacni waxaa imaanaya dad naarta intay ku gubteen nebigu xataa aanu ogeyn oo xadiidkii marka muslim wuxuu ahaa ilaahay baa wuxuu leeyahay shafacat almalaa'ikatu washafaca alnabiyuuna washafaca almu'minuuna wamaa baqiya ilaa arxamu araaximiin malaa'igtii waa shafeeceen nebiyaalkii waa shafeeceen mu'miniintii way shafeeceen maa baqiya ilaa arxamu araaximiin arxamu raaximiin unbaa haray marka markaasuu ilaahay naarta ka soo qabanaya cantoobo naarta laga soo bixinaya jannada la gelaya dadkaas marka jahannamiyiin ayaa la yidhaahdaa ama cutaqaa ullah cutaqaa'u uraxmaan dadkii ilaahay soo xoreeyey ayaa jannada looga magacaabaa ayb qof shafaacadiis kuma aynan soo bixin ayaga ayb ilaahay unbaa meesha ku ogaa inay mu'miniin iimaan adduunyada uga baxeen buu ogaa saasaa marka naarta allah uga soo bixinaya shahiidku marka dadka shafeecayuu ka mid yahay qaala abu daawuud sawaabuhu rabaax bnu اlwaliid baabkan marka shafaacaduna dadku saddex xagga caqiidada saddex koox ayay ku yihiin laba daraf iyo wasaf daraf waxaa weeyaan waaba inkirayaa shafaacada muctasilada iyo khawaarijta darafna waxaa weeyaan shafaaco aan jirin ayuu sugayaa oo meel walbuu shafaacada ka goobayaa khawaarijta iyo muctasiladu waa inkiraan shafaacada ay inkiraanna waa midda ahlu kabaa'irka gaarayso waa diidi jireen ayaga waxayna deliishan jireen rabbanaa innaka man tudkhili innaara faqad akhsayta laakiin haddii aayadda la dhammaystiro gaalo in laga wado waa la fahmayo wamaa lilaalimiina min ansaar aalimiintana mushrikiinta laga wada iyo yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha iyadana aayadda ka horaysay la socotaa ina aladiina kafaruu low anna lahum maa fi اlardi jamiica wamilahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi ywmi اlqiyaamati ma tuqubila minhum walahum cadaabun aliim ina aladiina kafaruu iyagana marka kuwa aan ka soo baxaynin waa gaaladaas ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuudan maqaamka maxmuudkaana waa shafaacada nebigu uu shafeecayo ayb qur-aanku marka sidaasuu iskugu xiran yahay ee hal meel inta la dafo fahamkaaga qaldan intaad ku wadda hadhow aad ama wax ku inkirto ama wax ku sugto khatar ayb qolo kuwaas waaye qolona waxaa weeyaan dadkan iyagu khuraafiyiinta ah oo marka yacni shabbahaya mushrikiinta ayb oo iyagu dhahayo cid walba shafaacada ka raadinayo ayb ninaysan inuu saalix yahay iyo in kale aynan ogeyn iyay shafaaco ka raadinayaan xayawaanaadkay ka raadinayaan meel aan shafaaco aynan jirin bay ka goobayaan ayb aaday ugu talax tageen shuruuddii marka ma ilaalinayaan ilaahay inuu raalli ka yahay ninka shafeecaya iyo kan loo shafeecaya ma fiirinayo ayb waxaynu iska leeyihiin waman biariiqi jilaani najaa min xari niiraani dariiqadaa ninka ku jiraa naar waad ka badbaaday see loo dhihi karaa dariiqada nebi moxamedee muslimnimada islaamnimada ninka ku jiro dad islaamnimadii ku jiraa naarka aan ka badbaadaynin soo ma garan islaamnimadii yacni wasfigaas oo isaga wasfi lahuba ah yaan ka wadaan awsaaf kale iyo kooxo laga dhex sameeyey islaamka oo haddii xataa aadan baranin ama aadan maqlin wax lagu haysta aynan jirin in laga dhigo yacni jannadii naartii lagu xiro khatar iyo marka ay leeyihiin qofaa qabriga inta la geliyaa su'aale la wey malaa'igtu su-aal weydiiyeen markaasuu aqoon waaye man rabbuka laa adrii ma aqaan aniga rabbi ayb marka dambena la yidhi sheekh cabdulqaadir uu yidhi marka ilaahu kan anugu i yaqaanaaye hadduusa adiga ku aqoonin anugu i yaqaanaa iska dhaaf haadaa maa tanfac yani qofaan ilaahay aqoonin shafaaco ma helayo gebgeb marka wax ma tarayso abuu hurayra markuu yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama shafaacadaada maalinta qiyaame yaa heli og wuxuu ku jawaabay rasuulka calayh salaatu wasalaam ascadu nnaasi bishafaacati man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan biha qalbihi iyadoo qalbigiisu ay khaalis ay ka tahay shirki aan lahayn kaasaa shafaacada helaayo nebiga calayh salaatu wasalaam walaa yemliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaaca ila man shahida biاlxaqi wahum yaclamuun ay laa ilaaha ila allah ibnu cabaas saasuu ku fasiray marka qofka inuu tawxiidka ku dadaalo hadduu shafaaco rabo waa iska hela hadduu tawxiidka ku dadaalo shafaacadii rasuulkuu gaarayaa iyo dadka mu'miniinta ah laakiin in dad gaara la yidhaahdo yani iyagu yani heerkaas yani inxilaal heerkaas gaaray ilaahu adig kuma yaqaani anuu i yaqaanaa beriyou ka yahay sheekh cabdulqaadirna waxaasoo kale ayb nin saalixoo toosanoo dariiqadiisu wanaagsan tahay buu ahaa ayb isaga waxaa beri buu ka yahay dad baa un ku dhadhajiyey qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi sawaabuhu sawaabkiisu rabax bnulwaliid weeyaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nuuri nuurka ama iftiinka yuraa la arkayo cinda qabri shahiidi shahiidka qabrigiisa agtiisa laga arkaayo ninka shahiidka ah qabrigiisa agtiisa iftiinka laga arkayo nuurka qaala xadaanaa moxamed bnu camrin alraasiyu qaala xadaanaa salama yacni bna alfadl huwa salamatu bnu lfadl alabrash qaadi ray ayb saduuqun kaiiru اlkhaطأ akhraja xadiiثahu abu daawuud wالtirmidiyu wabnu maaja fi الtafsir can moxamed bni isxaaq qaala xadaanii yaziid bnu ruumaan wa huwa اlmadaniyu iqaة akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsittة can curwata can caaئiشhaةa qaalat lamaa maata الnajaashiyu najaashi markuu dhintay kunaa nataxadau waxaan ku sheekaysan jirnay annahu laa yazaalu inuunan ka zuulin yuraa in la arkayo calaa qabrihi qabrigiisa korkiisa nuurun iftiin in laga arkayo qabrigiisa in iftiin laga arkayo yaan ku sheekaysan jirnay taa inaannu ka zuulaynin ayb ayb xadiidkan markaa de najaashi isagu shahiid ma ahaa ayb ma cadda oo hadda nusuus aan ku hayno inuu najaashi shahaado ku dhintay oo uu shahiid ahaa macnihii loo tarjamay ma ogin allaahuma waxaanu ma ognahay inuu iimaan ku dhintay mu'min inuu ahaa iimaan uu ku dhintay maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday iimaankiisu marka waa ognahay laakiin inuu shahiidnimo ku dhintay sidaa darteed qabriga uu u nuuray taas allahu aclam kan kale xadiidku waxaa weeyaan kunnaa nataxadad caaisha waxaan ku sheekaysan jirnay wax nebiga loo rafciyey ma aha marka ayb ninkanna waa ku jiraa sanadka oo salamatu bnu lfadl alabrash ayb oo loogu tarjamay saduuqun kaiiru lkhata ayb inkastoo abatu nnaasi uu yahay dadka ka wariyey moxamed bn isxaaq ayb laakiin isagii baaba hadda la haystaa ayb ninkan baa marka sanadka ku jira saasuuna marka daciifkii qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala ahbaranaa shucba can camri bni mura qال سمعت cمر بن maymuن can cabdillaahi bni rubayica can cubayd bni khaalid assulamiy qaala aakhaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu walaaleeyey bayna rajulayni laba nin faqutila axaduhumaa midkood baa la dilay wamaata alaakharu ka kalena wou dhintay bacdahu isaga gadaashiiba u dhintay bijumcatin usbuuc kadib kii kalena usbuuc kadib buu dhintay ow naxwihaa ama wax la mida fasallaynaa calayhi waannu ku tukannay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi maa qultum maxaad leedihiin maxaad dhahdeen ninkan faqulnaa waxaanu nidhi dacown maxaad dhahdeen faqulnaa waxaanu nidhi dacownaa lahu waanu u ducaynay waqulnaa waxaan dhahnay allaahuma akfir lahu ilaahu u dembi dhaaf wa alxiqhu bisaaxibihi saaxibkiisiina ilaahu ka dabagee oo haleeshii faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi fa ayna salaatuhu salaaddiisii aaway bacda salaatihi salaaddiisii kadib wa sawmuhu aaway ninkan dambe soonkiisii aaway bacda sawmihi ninkaa hore soonkiisii kadib uu soomay shaka shucbatu baa shakiyey fii sawmihi wa camaluhu aaway ninkan dambe camalkiisii aaway bacda camalihi kaa camalkiisa kadib uu la yimid inna baynahumaa labadooda dhexdooda kamaa bayna asamaa'i waalardi dhulka cirka inta udhexaysa udhexaysa xadiidkan daahirkiisa marka wuxuu ku moodsiinayaa awalan macnihii hadda loo tarjamay kuma yaalla xadiidkan macnihii loo tarjamtay oo baabun fi nuuri yuraa cinda qabri shahiid ma ku caddaada xadiidkan riwaayo ahaanna uguma cadda lafdi ahaanna kanna uguma cadda ayb waxaa laga yaabaa marka baabkii markuu baabeeyey hal xadiid kii horeo najaashina aanu marfuuc uusan ahayn oo dacfi uu ku jiray kanna uunan ku saabsanayn yanii tarjamadii yanii madluulkeedii aanu sheegaynin baabka waxaa weeyaan abu daa'uud aftiisa yani wax ansaxay oo baabkan marka yani ku dhex jiro sariix ma hayno xadiidka laakiin wuxuu tilmaamayaa midkan ninkii dambe ee usbuuc noolaa ninkan gadaashii inuu fadli badan yahay allahu aclam marka fadliga kan dambe wax uu ku gaaray wuxuu ku cileeyey nebiga intii uu kaas mootanaa oo camalku ka go'ay ninkan waa camal falanaya qaacido mudarid a ma ahan laakiin nin kastoo dhimashada ku horreeyey in laga fadli badanyaho kan dambe ka fadli badan yahay ma aha wadda saxaabadii mar horaa camalkoodii yanii camalka iyagu ay la baashirayeen mar horou go'ay annaga maa ka fadli badan marka maya yani ninba ninka uu yanii nolosha uga dambeeyo waxaan ujeedaa saxaabadaas waqti ma aanaan ahayne yacnii dad ay dhici karta iyagu inaynan saxaabo ahayn laakiin saxaabada wakhtigoodii noolaa oo iyagu gadaal yacni markaa nolol ka nolol dembeeyey inay saxaabada ka fadli badan yihin lagama qaadanayo midda kale lagama qaadanayo shahiidku iyo ninka aan shahiidka ahayn ninkaan shahiidka ahayn inuu fadli badan yahay taana lagama fahmayo xadiid ninkan waxaa dhici karto culammada qaar waxay yidhaahdaan inuu sidiiqiinta ka mid ahaa yaa laga yaabaa marka sidiiqa iyo shahiidkuna sidiiqaa fadli badan ayb wman yuطic اllaha wrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaa'i wالsaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa marka waxaa dhici karta ninkan inuu derajada xaggeedaba markii horeba inuu ka fadli badnaa maalmana uu ka cibaado gadaashiis uu si cibaado samaystay binaan calaa dalika uu uga fadli badan yahay laakiin qaacido intaad ka dhigata marka laba ninoo nin uu cibaado badnaa ama meel wanaagsan ku dhintay ninka kalena uu bil gadaashiis noolaa kan baa fadli badan gadaal ka noolaaday mar walba qasab ma ahan sidaa dadka acmaashoodii ku kala xihan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi ljacaa'ili waxyaabaha marka qofka loo yeelo fi lqaswi duulaanka dhexdiisana loogu yeelo jacaa'il waa jamcu jaciilatin whuwa ma yajcaluhu اlqaacidu min alujrati liman yaqzu canhu macnaheedu sidaas qof aan dagaalka inuu aada rabin ayaa nin buu dirayaayo orod bax booskaan aniga dagaalka geli lahaa adiga dagaalka gal lacagtaasna waa ku siinaya taas waa marka yani ujrada ujrada fi lqaswi duulaanka qof in lagu kiraysto ma bannaan tahay xugunkaasu ka hadlay قال xدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا أبو سلمة xا وxadaثna cmr bn cثmaan qaala xadaثna mxamed bnu xarbin almacnaa waana aniguna lxadiiثihi camr bni cuثmaan xadiidkiisa ayaan adqanu idqaanin badanahay can abi salmta sulaymaan bna sulaymin can yaxya bni jaabirin الطaaciy ayb yaxya bnu jaabir aلطaa'i ثiqaة وarsla kaثiirا أhraja xadiiثahu albukhaariyu fi اlأdb mfrad mslm aلأrbca can ibni akhi abi ayuub alansaariy ibnu akhii abi ayuub alansaari magaciisa kunyadiisa abu sawra laydhaha kunyadaana magac u ah abuu sawra abuu sawrata ibnu akhi abi ayuub wa huwa ضaciifun akhraja xadiiثahu abu daawuud watirmidiy wabnu maaja ninkan markasa waa ضaciif can abi ayuuba annahu samica rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam yaquul abu ayuubna magaciisa khaalid ibnu zayd ayaa la dhihi jiray annahu samica rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam yaquulu satuftaxu calaykum اlamsaar magaalooyinka ayaa la idiin furi doonaa wasatakuunu juluudun ciidan ayaa jiri doona o ahaan doona ciidanka oo mujannadatun kala jaad ah kala duwan aad u badan tuqdacu calaykum waxaa la idinku qorayaa oo la idinku cayinayaa korkiinna fiiha magaalooyinka dhexdooda bucuuun ciidamo la diraayo magaalooyin waaweyn baad furanaysaan markaa magaalooyinkaa furantaan ciidamo badan baa markaa waxaa weyaan ayaa jiri doonto tuqdacu calaykum ay tucayanu calaykum korkiinna waxaa lagu cayinayaa oo lagu qorayaa fiiha fil amsaari magaalooyinka dhexdooda bucuuun ciidamo la bixinaayo oo waxaa la leeyahy magaalo hiblaayointa ha keenta magaalo hiblaayointaas ciidan ha keenta fayakrahu الrajulu ninku wuxuu nacayaa oo minkum xaala uu idinka idinka mid yahay albaca bixinta fiiha magaalooyinka magaalada dhexdeeda laga bixiyo ayuu nacayaa fayatakhallasu ayb wuu ka dhexbaxayaa markaa min qowmihi qowmkiisiibuu ka dhexbaxayaa uma markaa dabadeed yatasafaxu wuxuu baarbaarayaa raaraadinayaa alqabaa'ila qabaa'ilka ila tolkiis waa laga dhex yaqaanaa moogtahay intuu ka baxo meelaan laga aqoonin buu tegayaa qabaa'ilkiibuu baarbaarayaa yacridu nafsahu nafsadiisa u bandhigayaa calayhim iyaga yaquulu wuxuu dhahayaa man akfiihi bacda kadaa ciidankii heblaayo ama ciidankii hebel ciidanka saa iyo saa yaan ka kaafiyaa oo yaan yacnii ciidankaa yaa lagu qorayon aniga u baxaa oon ujiro ka qaataa man akfiihi bacda kadaa ciidanka heblaayo ama hebel ee la bixiyey yaan ka kaafiyaa oo aniga markaa ujro isiiyo alaa hooy wadaalika kaagaasi alajiiru weeyaan nin la kiraystay ilaa aakhiri qatratin dhibicda ugu dambayso min damihi dhiiggiisa dhibicda ugu dambayso dhiiggiisa intay daadanayso waa nin un kiraysan oo dad u kiraysan waay wax kale ma ah yani shahaado male ajar male saas u jeedaan xadiidkan isnaadkiisu waa daciifo ibnu akhi abi ayuubaa ku jiro sidaasuu marka daciif ku yahay masalada abu daawuud uu baabaystayoo aljacaa'ilu fi lkhaswina yacnii dhowr suuro ayay yeelan kartaa suura waxaa weeyaan ninku inuu maalkiisa wax ka bixiyo isagoo ku tadawucaayo ama nin duulaayo ayuu kaalmeeyey oo duulaankiisiibuu ku kaalmeeyey waxa uu yidhi isaga waa iska joogaa orda faraska iga qaadoo kusoo duul ku duulaantagbax ama waxa uu yidhi ama maalkiisiibau qayb intuu uga qaaday orod bax ku duul buu yidhi taa waa bannaanta yani itifaaqan waxaana tusaaya xadiidkii soo hormarayo man jahaza haaziyan ninkii qof duulayo diyaar gareeyo faqad hazaa waa duulayba ninkaas ayb taa iyada dammahan waxa uu baabkan u baabaystay oo nisaac iyo dood ma leh laakiin mid ay culimmadu isku khilaafeen waxay tahay ninku nafsaddiisii inuu kireeyo faraskiisiibuu ijaaray anaa dagaalka aadayay sii ujro isii buu yidhi ama faraskaygan iga kirayso sidaasaa marka faraskiisiibuu kireeyey nafsaddiisiibuu kireeyey midkaas imaam maalik sifadaa waa nacay isaga abu xaniifa asxaabtiisuna iyaguna way naceen ilaa dadka muslimiinta inay xaalad dacfi ku jiraan ma ahane walaysa fii baytilmaalina shay-un baytulmaalkan aan waxba aan jirin baytulmaalkiina wax ma leh xaalad dacfina waa lagu jiraa ninkan marka hadduu yidhaha ani waa dagaalama xallay siiyo nin inuu marka hadduu wax siiyo sidaa la yeelay dhib ma lehay leeyihin axnaafta ayb ayb imaamu shaafici isaga waxa uu yidhi laa yajuusu an yaqzuwa bijaclin ya'khuduhu ma bannaano qofka inuu duulo ou ku duulo ujro la siiyo loo cayimo wainamaa yajuusu min asuldaani duuna hayrihi suldaanku mushaar waa dhiibi karaa suldaanka ninka madaxda isaga waa ciidanka wax waa siin karaa oo mushaar intuu u qoro ciidankiina sidaa loo ratibo taas iyadu markaa suldaanku waa ka ansaxaysaa laakiin cid kale in sidaa ujro loogaga qaataa ma bannaana lianna aljihaada fardu kifaayatin maxaa yeeley jihaadku waa fardu kifaaya faman facalahu waqaca cani alfardi qofkii sidaa yani jihaadkii sameeye faradkii ayaa isagana ka dhacay muslimiintiina uu ka riday walaa yajuusu lahu an yastaxiqa calaa hayrihi ciwadan mar haddii farad uu ridaayana hayrkiis inuu ujro uga qaato ama ciwad uga qaataa ma bannaano hadduu fardu cayn uu yahayna de markaas waaba min baabi owlaa iyadan isagoo fardu cayn ah adaan lacag keen dhahdo ujro ku qaadata ma bannaano waa salaadan tukanaya lacag isii oo kale ma lagaa yeelayo isagoo imaamu shaafici wuxuu leey jihaadku waa camal badani ah sida salaaddu ay camal badaniya u tahay ujro marka ma jirta laguma kala qaadan karo suldaanku haddii ninkan uu shaqadiisa ka soo waday ciidan uu ka dhigay ilmihiisii uu ka xayiray suldaanku wuu ka qaadan karaa suldaanku ilaa xoolaha uu haayo waa xoolihii muslimiinteen qaybtiisa waa ku lahaan karaa laakiin inuu nin yidhaahdo nafsadeydan kaa kireeye dagaalkan kaa kaafinaya keen ujro isii maya imaamu shaafici marka wuxuu leeyahay la siin maayo ujradaana mana mutaysanayo xaaraanayna ka tahay hadduu dagaalkan sidaa haddii uu dagaalka ku galana saamigiisii haniimada ayuu qaadanayaa ujradaanna ma leh saamiga haniimada waa qaadanaya laakiin ujra ma leh xadiidkan marka sida daahirkaa marka waxaad moodaa in uu diidayo laakiin ma ansixin waa daciif baabu ruksati fii akhdi اljacaa'ili baabu ruksati baabu bayaani ruksati ruksadii caddaynteediibuu u baab yahay fii akhdi اljacaa'ili ujrada qaadashadeeda la rukseeyo qال xdثna إbrahim بن الxasن الmisiisiي whuwa أbu إسxاaq الmisiisi ثiqة أkرج xadيiثه أbu daوud والنasائي qala xadثna xajaaج yعni بn mحamed huwa xajaaج بn mحamed almisiisi alأcwar ثiqة habt lakin اkhتalطa fي آkhiri cmrihi lama qadima baغdاd ayb qabla mowtihi أkhرaجa xadiiثه أصxaab اkتb الستة xaaw xadثna cabdالmلك بn شucayb huwa cabdالmلك بn شhucayb بn leyث بn sacd qال xdثna بن whb wهو cبdالله بن whب المصrي ثiqة فقيه عن الleyث بن sacd عن xaywة بن شhurayx عن بن شhufay بن شhufay waxaa laydha magaciisa aلxuseyn بن شhufay بن maatع الأصبحي ثiqة أkرج xadيiثه أbu dawوud عan أbيهi شhufay بن maatع ثiqة أrsل xadيiثا qaar baa marka saxaabada ku daray khada ahaanay ugu dareen akhraja xadiiثahu albukhaariyu fii khalqi afcaali اlcibaad wabu daawuud wاtirmidiy wالnasaئiy wbnu maaja fi tafsiir can cabdillahi bni camrin ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam qaal lilghaazi midka duulayaa ajruhu buu leeyahay waliljaacili midka siinaya ujradana ajruhu buu leeyahay ajrigiisa iyo waajru اlghaazi iyo kii duulay ajarkiisa waliljaacili ajruhu ajru اlghaazi maxaa marka lagu xambaarayaa weliljaacili macnaheeda munaawi sida uu dhahayo waxaa laga wadaa jaacilkan la sheegayo almujahizu lilghaazi midka duulayey ninkii diyaariyey waaye taطawucan u diyaariyey lasti'jaaran ee ujro qaadasho maahan inuu u diyaariyey marka weliljaacili waxaa lagu xambaarayaa nin isagu markaa nin duulayo wax u gaday oo faraskii u gaday oo hubkii u gaday oo wixii markaa safarkiisiina ka bixiyey kaas waa marka ninka ajrigiisana uu leeyahay haasiga ajrigiisana oo kale uu leeyahay ayb ee maahan macnuhu waliljaacili ajruhu wa ajru lghaazi in laga wada yacnii in ninkan naftiisa uu kiraysan karo ninkanna uu dhihi karo marka adiga intaan aniga dagaal aadi laha adiga iga aad hool lacagtaan ayb oo markaasaa ay ku gorgortamaan jaacilkan marka ljaacili taawucan yay ku xambaareen culammada lanna qawaacidii sharciga baa marka haddii kale yaynan waafaqaynin acmaashan badanigaa yacnii in qofka uu camal badaniyo isagaba lagu kallifay oo lagu imtixaanay inuu ka dhigta marka ujro uu ku qaato yaa marka yaanay bannaanayn saasaana imaamu shaafici marka uu ku dhisay taasuuna u diiday darteed baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yaqsuu duulayo biajri اlkhidmati khidmada ajrigeeda ku duulayo mas'aladanna iyo jacaa-isha iyo midaan isma laha midaan hadda u baabaysanayaa waxay tahay nin baa dagaal u socdo nin xoogaa iska waayeeloo kale waay ama waa culus yahay nin dhallinyaraa ayuu marka soo watay war intaan dagaalkan ku jiro ii khidmay shaqooyinka yaryarka ii qabo waxbaan ku siinayaa middaas waa midda hadda u ka hadlay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli ninka yaqsuu duulayo biajri اlkhidmati khidmada ajrigeeda ku duulayo yani sababka u duulayaa waxay tahay ninkan inuu u soo khidmeeyo markaa duulaankiina waa ku jiraa khidmadaanna waa wadaa taas marka ma bannaantaha mise ma bannaana qaala xadaana axmed bnu saalix qaala xadaana cabdullahi bnu wahbin qaala ahbaranii caasim bnu xakiim can yaxya bni abi camrin السyباني عن cبدالله بن الdyلمي أنa يعلى بن muنyة وqiila yعlى بن myna waa l yha yعlى بن munyana waa la yidhaahdaa hooyadiisaana marka loo magacaa lahay qaala أdina rasuul الlahi salى الlaه عaليه aلي وsلم nebigu wuxuu idmay biاlqasوi duulaan wa ana aniga oo shaykhun kabiirun oday weyn ah laysa lii khaadimun wax ii adeegana aanan haysanin faاltamastu waxaan raadiyey ajiiran nin aan kiraysto yakfiinii ikaafiyo wa ujrii lahu aanna markaa siiyo oon yacnii u rido sahmahu sahmigiisana aan u dareeriyo oon siiyo yani saamigiisa fawajadtu rajulan nin baan helay falammaa dana raxiilu bixiddii markay soo dhowaatay ataanii waa ii yimid faqaala waxa uu yidhi maa adrii anigu ma ogi ma suhmaan saamiga haniimada laga heli doonaa waxa uu yahay anigu ma ogi wamaa yabluqu sahmii saamigaygu intuu gaari doonana ma aqaano fasami lii shay-an haddaba wax ii magacaw ujro ii magacaw buu yidhi kaana sahmu ay wujida sahmu saamigii ha la helo ow lam yakun ow lam yuujad ama yaanan la helin ama haniima ha la hela ama yaanan la helin ayb kaana bimacnaa wujida waa taama fasammaytu lahu waxaan u magacaabay alaaata danaaniir saddex dinaar falamaa xadarat haniimatuhu haniimadiisii markay timid aradtu waxaan doonay an ujriya lahu sahmahu saamigiisi inaan iska siiyo haniimada aan ka siiyo saamigiisii haniimada marka inaan wax weyn u gooyo saami aan haniimadii ka siiyo fadakartu danaaniira danaaniirtii baan xusuustay faji'tu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u imid fadakartu lahu amrahu arrinkiisii baan u sheegay faqaala waxa uu yidhi maa ajidu ma helayo lahu isaga u heli maayo fii khaswatihi duulaankiisa haadihi tan ah fi dunyaa waalaakhira adduun iyo aakhiraba ilaa danaaniirahu mooyaane danaaniirtiisii allatii samaa uu magacaabay allatii samaa uu magacaabay yani taad adiga yani u magacaawdo danaaniirtii saddexda diinaar ahayd unba adduun iyo aakhiraba ninkaas uu leeyahay aakhirana waxba male yanii adduun iyo aakhira labadaba saddexdaa diinaar iyaa uniyou haystaa wax kaloo uu leeyahay ma jirto ayb xadiidkan marka ayb xaakimna wuu soo saaray bayhaqina sidoo kale waa wariyey xaakim waa saxiix yeela dahabina waa ka aamusay ayb wuxuu tusayaa marka xadiidkan qofka haddii uu jiro khidmo iyo wax lamida uu dagaalka u soo aaday ujradaas waxaan ahayn inuusan lahayn haniimada inaan saami laga siinaynin marka haniimada la qaybinaayo ninkaan dagaalka waa xaadiray moogtahay goobjoogu ka ahaa isagoo dagaalkii xaadiray marka haniimo ma leeyahay mase ma laha culammada marka masaladaana waa isku qabteen baabka y abwaab kalena inuu ku keeno waa laga yaabaa wuxuu yidhi marka ahlucilmiga imaam axmed iyo isxaaq iyo iyagu waxay ku tageen ninka ujrada sidan oo kale xaalkiisu uu yahay saami inaanu haniimada uusan ku lahayn iyagoo xadiidkan marka qabsanaya oo uu yidhi maa ajidu fii khaswatihi hadihi fi اdunya wاlآakhira ilaa danaaniirahu alatii samaa ayay qabsadeen marka waxay yidhaahdeen nin khidmo loo soo kiraystay haniimada wax sahmi ah kuma laha ujradiisii unbuu qaadanaya halkaasuuna ku dhaqaaqaya alimaamu shaafici raximahu اllah iyo a'immada intooda badanna iyagu waxay ku tageen in haniimada ninkan saami laga siinayo ujradaanna uusan qaadanaynin baabkan dhan marka isagu saasuu u xiray maxaa yeele wuxuu keenay marka salamata bnulakwac iyo axaadiid kaleo marka waxaa jirto khidmo uu qof u soo raacay oo saamigiisii loo gooyey saamigiisii haniimadana la siiyey axaadiid saxiix oo haabit ah ayb ayaa marka uu keenay kuntu ajiiran lidalxata dalxan ajiir u ahaa oo kiraystay asuusu farasahu faraskiisaan marka u maamulayey ayb maca daalikana nebigu waa siiyey saamiga uu haniimada kulaha salama ayb waa xadiid muslim ku jira marka xadiidkaa muslim salamatu bnulakwac isagoo ajiir ah oo nin soo raacay inuu faraskiisii iyo howlahaas u qabto yaa isagoo nebigu sidaa marka og salamana uu sidaa sheegaayo ayaa haniimada qaybta uu ku lahaa laga siiyey salamata bnulakwac oo lama dhihin ajiir baad ahayd adigu ujradaada qaado wax kalena malihiis lama dhihin marka imaamu shaafici iyo jumhuurtu axaadiidtaas ay qabsanayaan waxay leeyihiin marka ujrada ma qaadanayo la siin maayo ujro hadday ujradu tahay nafsadiisa dagaalka iga gal oo ujro ma mutaysanayo dagaalkii marka saamigaas haniimada unbuu yeelanaya maadaama nin muslima oo qaangaar ah oo meesha xaadiray uu yahay haddii laakiin qaangaar uunan ahayn radqi ayuu qaadanaya waa loo tuuraya xoogaa yarun baa loo tuuraya bis saasay marka xadiidkan hadda waxaa uu tusayaa daahirkiisu isaguna in saami uuna lahayn ee uu leeyahay ujrada keliya waana imaam axmed kanuu ku tegey xadiidkaas salamana a'immada imaamu shaafici iyo kayrkii ayaa ku tageen qawaaciddan marka qiyaaska iyo nadarka marka la fiiriyana yacni waxaad mooddaa in jumhuurta xaggeeda uu u badan yahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli ninka yaqsuu duulayo wa abawaahu labadii dhashayna kaarihaani ay nacayaan hooyadii aabbihii way diidayaan isaguna marka waa nacayaan inuu baxo isagiina waa duulayaan dagaalku marka laba u qaybsamaa mid fardu kifaayaha iyo mid fardu cayn ah dagaalka marka fardu kifaayaha in waalidka laga idin qaataa waa waajib ayb axaadiistanna marka macaanidaasay ka hadlaysaa ayb oo fa fiihimaa fajaahid iyo faadxikhumaa kamaa abkaytahumaa iyo ka qosli sidaad ugu oysiisay iyo kuway halkaasa marka waxaa lagu xambaarayaa fardu kifaayo markuu yahay hadduu fardu cayn ou noqdo goormuuna fardu cayn noqdaa saddex suuro ama afar horaan u sheegnay haddii cadowgu uu dhulkii marka islaamka uu qabsado iyo haddii ninku waxaa weeyaan imaamkii haddii uu ku soo qoro dagaal ee la yidhaahdo adiga bax ciidan inta la bixiyo isaga uu ku jiro socon la yidhaha bax waajib cayni ah buu ku noqday waalidkii markaa kanaa ka horeeya ama safkiibuu baxaadiray kadib aa waalidkii uu diidan yahay maalan ama waa nacayaan horta dagaalkaasaa soo dhammaysto safkaas inuu ka soo baxo ka soo cararo uma bannaano xaalaadka uu fardu caynka uu yahay iyadu uma baahna yacnii idin in laga qaato waalidka ayb xaalaadka fardu kifaayada uu noqonayo laftirkeedana waalidku hadday gaalo yihiin lagama idin qaadanayo ayakana iyada laftirkeeda maxaa yeeley waalidkii haddii uu gaal yahay diintu inay gargaarsato ma rabo waxaa laga yaabaa marka hadduu maqla axaadiidtan isaguna uu gaal yahay cunuguna uu muslim yahay waalidku inuu yidhaahdo joog ha bixin waalidkuna hadafkiisu inuu yahay diinta inaanay gargaarsanin marka labada waalid waa inay muslimiin ay yihiin hadday gaalo yihiin maya ma ku jira baabka laba waalid oo muslimiina dagaalkuna uu fardu kifaayo haddii uu yahay iyaga yaa laga hormarinaa waajibkooda ay kugu leeyihiin maadaama waajib cayniya taas ay adiga kugu tahay ayb yacnii sida guud ee marka loo qaybiyey sidaas waalidku haddii uu diidaayo dagaal mugdi ku jiro oo dadkii ahlucilmiga ahay ay mugdi geliyeen ama waalidku isagu uu diintii aaminsan yahay oo jecel yahay dagaalladuna yacnii waxaa weeyaan uu isleeyahay war meeshan amaa diinta uga baaba'daa cunugu waalidku saa isleeyahay sufuuftu aynan kala caddayn ayb amaba uu markaa isleeyahay yacnii xadiidkii aan usbuucii hore soo maraynay oo kale ee ahaa qofka yacnii marka uu noqonaayo shahaadada iyo markuu helaayo ama fadliga uu leeyahay waa marka uu waxna aanu fasaadinaynin ayb oo naf iyo maal iyo wax macsuuma midna aanu fasaadinaynin oo ilaahay jidkiisa uu ku dagaalamo amaa midka dhulka fasaadinaya isaga nebigu muxuu yidhi waxa uu yidhi laa yarjicu kafaafan ajarkiisii iyo dembigiisii xataa ayagoo isku dhikan ma soo noqonayuu yidhi nebigu sal slam haddii markuu waalidka uu sidaa is leeyahay xaalkuna uu markaa waxaa weeyaan shubha uu keeni karo waalidka in la maqlaa markaas qasab waa haddiiba mar ay shubha ay taallo haddii marka meesha aanay shubho oolinna dagaalkuna uu farducayn uu yahayna waalidku idin male haddii marka waalidku shay gar ah uu ku hadlaayo waa in ahlucilmiga loo bandhiga marka garkaas haddii marka ahlucilmigu marka iyagu fadwadoodu ay si tahay waalidkuna uu ahlucilmiga raacayo fadwadooda waa in la maqlaa markaa waalidku ilaa maxaa yeelay shaygu marka horeba inuu yacnii xaq yahay iyo inuu baatil yahay dadka caamada ayaga fas'aluu ahla dikriyaa layidhi in kuntum laa taclamuun caamada ayaga saasaa layidhi marka nin caamiya haddii uu yidhaahdo nin kaloo caamiya ilaa nin kaloo caamiya uu u fadwoodo waxaan waa xaq ma ma yacni waalidkuna uu leeyahay maya xaq ma aha waa in waa in marka waxaa weeyaan dad ahlucilmi oo fas'aluu ahla dikri in la su'aalo ay kala bixiyaan iyagu markaas haddii waalidka laga gar yeeshana de waa laga gar leeyahy haddaan laga gar yeela nina sidii inay wax ku ah iyaga markaa in la maqlo qaala xadaثana moxamed ibnu kaiir qaala akbarana sufyaan waqaala xadaثana caطaaء bnu saa'ib can abiihi can cabdillaahi bni camrin qaal jaءa rajulu ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi jiئtu ubaayicuka waan kuu imid anoo kula mubaayacoonaya cala اlhijrati hijrada inaan kugula mubaayacoona wataraktu abawaya labadeedii aabbana waa ka soo tegay yabkiyaan iyagoo oynaya faqaala waxau yidhi irjic ilayhimaa u laabo fa adxikhumaa ka soo qosli kama abkaytahumaa saad uga oysiisay oo kale yacnii ka qosli waxaa laga wadaa qalbigooda suruur iyo farxad geli sida aad qalbigooda murug u gelisay markii hore fa adxikhumaa kama abkaytahumaa sidaasay marka ka dhigan tahay xadiidkan marka weliba waxuu tilmaamaya ji'tu ubaayicuka cala alhijra hijradan hadde xilliga rasuulka waajibay ahayd sida muuqato ayb weliba xataa hijradu qofku markaa soo islaamo waxaa weeyaan si uu diinta ugu hijradu macna nusray wadataa nusra marka ninkan waxau u soo baxay gargaarkii nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam nebi moxamedna cid markaada ka fadli badan ma leh gargaarkaa marka dabcan rasuulku dad badanoo ka kaafiya ninkan waa haystay saa darteed bu marka wuu yidhi orado adi warta waalidkii soo yani ka soo ad soo farxad geli ayb marka tan laftirkeeda waa un fardu kifaaya wax ah ila hijradu nusro iyo jihaaday wadataa nusrada markaa nebiga uu u baahnaana ninkan si gaara mutacayin isagu markaa yani waa ka maarmeen rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb saa darteedu marka xaggaa ugu daray ama xaalaadka farducayn ou noqdaa iyaga culummadu kulligood saasay ahaa qaala xadaana moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbarana sufyaan can xabiibi bni abi haabit can abi lcabaas can cabdillahi bni camrin qaal jaءa rajulu ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nbigaa nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo wujaahidu miyaan jihaadaa qaala waxauu yidhi alaka abawaani laba aabba ma leedahay qaala nacam buu yidhi haa qaala waxa uu yidhi nabiga fafiihimaa fajaahid fafiihimaa iyaga fajaahid yacnii jihaadka waxa aad ka raadsanayso ajara iyaga ka raadsan ee iyaga dil igama wadan macnuu marka iyaga ku jihaad maahane yani wixii aad ka raadsan lahayd jihaadka iyaga ka raadsan baarinimadooda macnuu marka sidaas jihaadku marka khataro khataro badan baa ku xeeran yani markaan leenahay yani mas'alada yani fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun iyo waalidku hadduu muslim yahay diintiina wax ka garanaayo adiga wiilkiisii ahaana aadan uga aqoon aqoon ku dhaamin hadda haddaad labadoodii marka khatarahaas aakhiro iyo midda adduunye isagu hadday u muuqato ee uu ku yidhaha war waxaan soo sug inay jihaad xaqa yihiin waalidku ma gardaranay oga wsoo ma garanin midda kale yacni waxaa weeyaan jihaad muslimiinta yaa iska le haddii marka waalidku uu diidan yahay yacnii kooxo wada muslimiin ah oo haddana iyagii boqolaal jid u kala socdo oo iyagii laftirkoodii waxaa weeyaan awaamirta ay isa siinayaan ay keenaysa mararka qaarkood inay eber iska dhigaan ayaga waalidku hadduu yidhaha waxaan ka joog wax baasoo ay leedahay malaha waan in la maqlo marka jihaadka khatarahaas yaa ku hareeraysan laakiin wax khatara iyo shubahaada haddaanay dhinacyada uga hareeraysnayn markaad waalidku waa laga gari leeyahay laakiin garta waalidku waxay u baahan tahay marka in dad ahlucilmi a laysula soo gardhigto dad cawaama waxba isdhaamin hadday isu gardhigtaan iyagu ay isu arkaan inay yacnii dadkan ka toosan yihiin ama waalidka inay iyaga ka toosan yihiin de inay qanciyaanaa laga rabaa kuwaas markaayb qaala abu daawuud abulcabaas haada kan ashaaciru weeyaan ismuhu asaa'ib bnu faruuq qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaana cabdulahi bnu wahbin qaala akhbaranii camr bnu اlxaaris ana daraajan abasamx ninkaa daraaj abusamxo la yidhaahdo ayb wahuwa saduuqun fii xadiidihi can abilhaytam dacfun ana daraajan abasamxi xadaahu can abilhaytam aakaada ninkii uu daciifka ku ahaa buu ka werina weliba can abi saciidin alkhudriyi ana rajula nin haajara ilaa rasuuli illaahi rasuulka u soo hijrooday sala allahu calayh waali wasalam min alyaman ayuu kaga soo hijrooday faqaala waxa uu yidhi hal laka axadun bilyaman hal laka ma leedahay axadun axad bilyaman yaman qof dad maku leedahay qaala waxa uu yidhi abawaaya labadii dhashay qaala waxa uu yidhi adinaa laka makuu idmeen qaala laa maya qaala irjic laabo ilayhima iyaga u noqo fasta'dinhumaa ka soo idin dalbo fain adinaa laka hadday kuu idmaan fajaahid wailaa haddii kalena fabirahumaa iyaga u ixsaan samay marka xadiidkan macnihiisa kuwii hore ayuu la macno yahay laakiin sanadkiisu waa daciif oo daraaj abu samxi ayaa ku jiro abulhaytam uuna ka warinayaa ayb halkan baabaan ku daraynaa baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi nisaa'i naagaha yaqzuuna duulayaan naaga duulayo naaguhu yacnii naagaha duulayo ayb arrintaa iyadaa marka xukunkeedu see waa yaqzuuna marka nuunku waa iska nuunu niswa hazaa yaqzuu niswihin baa lagu dhejiyey ee maahan ficil marka waaw iyo waawuljamaaca iyo inuu wato ma aha ayb waaw waawuljamaaca ma aha aslulkelima wa ayb yaqzaynana nusaka qaar baa qoraya fi nisaa'i yaqzayna ya muxuu kuu dhiga baabun fi nisaa'i yaqziina iyo yaqzuuna labadaa unbaa dhigan haye liyaqa ayb ayb naagihii marka duulaanku iyagu waajibkuma aha dabcan oo waxaa weeyaan rasuulka sal ا l slam markay weydiiyeen waa kii yidhi marka jihaadu kuna alxaju waalcumra jihaadkiinna waa xaj iyo cumra waa tii uu yidhi mar haddana marka waxaa weeyaan iyagu waajib yaanu ku ahaanin laakiin ma ku tadawuci karaan tadawuc sunno ahaan iyagoo waajib aanay ku ahayn ma iskaga tadawuci karaanoo ma samayn karaan haa waa samayn karaanoo wuu keenayaa xadiidka qaala xadaanaa cabdusalaam ibnu mudahar qaala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan can haabitin can anasin qaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqzuu inuu duulayo biummi sulaymin maca ummi sulaym ummi sulaym maceeda iyo wa niswati naago min alansaari ansaar ka mida liyastaqiina almaa'a biyaha say u dhaamiyaan ay u waraabiyaan wayudaawiina aljarxa kuwa dhaawacaana markaa ay u daaweeyaan dhaawacana ay u daaweeyaan hadday marka ku tadawucaan maanic ma jiro xadiidkanna macnahaasuu tusay imaam muslim isaga weliba wuxuu weriyey ummu sulaym hubna inay qaadanayso markaas haddii marka nimankaa gaalada ama kuwaan marka gaaladae duulaanka ku jiro qof hadduu ii soo dhowaado ayaan marka iskaga celinayaa bay tiri marka inay duuli karaan xadiidkii hore ummu xaraamna waa soo marno cubaadat bnu saamid inuu la duulay oo ninkeedii cubaadayna intay raacday ay duulaankaa gashay oo halkaa ay ku dhimatay nebiguna uu yidhi ciidankaasaad adiga ka mid noqon doontaa oo ay ka mid noqotay marka intaa macaanidaasoo dhan marka kan iyo kaas muslim iyo midkaa kaleo soo marnay kulleyna naagihii marka iyagu dagaalka iyo isagoo waajib ku ahayn inay dagaalami karaan hadday dagaalamaan marka haniimada saami maku yeelanayaan maya radqi bay yeelanayaan wax unbaa loo tuurayaa marka laakiin haniimada iyada saamiga raggaa ku leh ilmaha aan qaangaarin iyo addoommada iyo naagaha iyo haddii gaal maalan la kaalmaystooo kale waxba iyagu haniimada saami ku yeelan maayaan intaan haniimada la gelin ayaa wax looga tuuraa baa laga siiya radqi ayaana la yidhaahdaa abwaabta haniimada iyo inoogu imaan doontaa wabilahi towfiiq sal alla sal ala nabina